بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban murtadiin ah oo lagu dilay weerar madaafiic ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xeryo maleeshaadka riddada ay ku leeyihiin degmada afgooye katayba lekhbaariya oo filim heer sare ah ka soo saartay weerarkii ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen degmada awdheegle ee shabeellada hoose sarkaal iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu dilay weeraro ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka muqdisho iyo deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee n f d beelaha gaaljecel iyo habargidir oo xoolo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee howlgallada barakaysan ka wada shabeellada hoose waxaad maqli doontaan mas-uuliyiin iyo odayaal kelimaad ka jeediyey xafladda wareejinta geelaasi ahmiyad intee la-eg ayay qofku u leeyihiin in uu wax hubsado oo uu ku fara adeego xaqiijinta saxnimadooda maxayse tahay faa'iidada ku jirta in laga taxadaro ishaacaadka iyo faafintooda kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beesha gaadsan oo la soo gebagabeeyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bawan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar madaafiic ah ku qaadeen laba xero oo murtadiintu ku leeyihiin gudaha degmada afgooye weerarkan barakaysan waxaa allaha fadligiis lagu dilay siddeed murtad oo uu sarkaal ku jiro dhaawacuna waa lix kale dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ka fuliyeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay afar askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka kale howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen deegaanka hareeri suuki ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera waxay ku dileen taliyihii askarta booliiska ee deegaankaasi waxay mujaahidiintu weerarkaasi ku soo furteen qori iyo boosh waxa uu taliyaha la dilay ahaa murtad soomaali ah oo deegaankaasi taliyo booliiska ahaa dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiin kenyaan ah oo taliyaha la dilay uga soo gurmaday dhanka degmada ceelqaalow qaraxa ayaa haleelay gaari tow ah waxay la xoogan ayaana gaartay ugu dambayntiina goobta ay ka jiiteen saliibiyiinta gaariga towga ah ee laga gubay waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan katayba lekhbaariya ayaa baahisay filim heer sare ah oo ay ku soo bandhigayso weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan toddoba daqiiqo ayaa soo bandhigayaa sida uu u dhacay weerarkii ay mujaahidiintu kula wareegeen degmadaasi khaniimadii ay mujaahidiintu weerarkaasi ku soo furteen waxaana qaybaha ugu dambeeya ee muuqaalka ka soo muuqanaya qaar ka mid ah maxaabiistii murtadiinta ee lagu qabtay weerarkaasi
ويسفك للأعادي الدم بضرب الهند والقطب وكر عليهم وهجم بشن الموت والعطب ويسفك للأعادي الدم بضرب الهند والقطب وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيي الحياة أبي أبي أكرم شفيع الخلق خير نبي قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأقفل قتلكم لهبي نذير الشر قد دندن على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأقفل قتلكم لهبي ويمضي بالجهاد عدم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويمضي بالجهاد عدم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالقي ربي ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالق ربي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفئ لنا ماض سنرجعه عزمنا سنرجعه وإن كره الأعادي لنا ماض به كنا ملوكا magaciida nuur xuseen cadow waaye waxaan ka tirsanahay muddada afar iyo toban oktoobar waxaan ku soo biiriyey laba kun toban iyo afartii hadda waxaa ag fadhiyo raashinkii iyo wixii xerada yiili oo meel laga soo qaaday oo tiradooda la koobi karin hor iyo gadaal iyo yaallo ayaa hadda dhex fadhiyaa أحمد نور حسن أنا إيه كتر تنورك الكناد كتر تنعود لي لي وساقة بتشالي أو سبدي هو القل قد عاي ولا يدي أيوة قدالك أسبوع قبتين ساس تاي تاي أنا جا هي ركّة لابد نلا قبتي رجع كلمة عبارة كوفة كذين كوكينيس يعني ديني وحين دمعنا أي ماشين تاجين sababta aa u jeediina umaleha soomaaliyeed hubkayna waa kanaa barbar iyo octoobar say u lahaayeen saaneedoodii hubkoodi waa kanaa walaayadaada madaxaa maanta madaxaa u baxay aa u jeedin waa kala kacsadeen ayakana kuwii garabka hore alla ka baxay aad iyo aad intii maqashaa maqashay intii maqalina ha maqasho
يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexe ayaanu isla soo gaarnay beelaha habargidir iyo gaaljecel ayaa xoolo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee howlgallada barakaysan ka wada shabeellada hoose xafladda geeli wareejinta waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo odayaal waxayna halkaasi ka jeediyeen kelimaad kala duwan geela ay beelaha gaaljecel iyo habargidir ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa gaaraya ilaa labaatan neef oo geela ugu horeyn waxaa goobta kelimaad ka jeediyey odayaasha geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وآدن تفو علمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهي بما هذا إسكاله الله إسكو كاي كان قوبتان قروح ذا بدن أنت حولها أدو جيدان قروح ذا بدن اللي وريجنايو وحان aad iyo aad ugu faraxsannahay cidda keentay xoolahaas annagoo muddo ka shaqaynaynay arrimahan ku saabsan jihaad fii sabiililah oo taxriil in lagu booriyo dadkii xoolihii inay la baxaan cid ku khasabtay aysan jirin khiyaarkoodana ay muslimiintii ayna wacdeen annaga marka annagoo odayaashii ah waxaana wacay beesha gaaljecel iyo waxaana wacay beesha habargidir sidaasayna waxay ku wareejiyeen toban neef gaaljecel aan ugu soo wareejiyey tobanna habargidir aan ugu soo wareejisay annagana biidnillaahi tacaala xarakatu shabaab mujaahidiin oo hadda wakiil noogu yahay waaliga ayaan kusii wareejiyey biidnillaahi tacaala waxaana aad ugu faraxsannahay shaqada ay qabteen insha allahu tacaala haddana dar haatana waxay ahayd saddex neefoo geela ayaa waxaa bixiyay beesha reerbegeedi aad iyo aad bay u mahadsan yihin ayagana haddana waxaa soo socda geel tiro badan timir tiro badan waxaan la soo koobi korin caanabooro tiro badan oo ay qabaa'ilaadkii ballan qaadeen sida runta ah arrintan annagaa isu xilqaannay ilaahay baana nugu amray amar ilaahay ayaan qaadanaynaa intaas kadib markaan aragnay murtadiintii iyo nijaas iyo wixii bakhti ah isa soo kaalmaystay annagana go'aan waxaan qaadanay wiilashan inaan garab istaagno oo aan garabkooda noqon oo aan sidaas ula jihaadno ayaan ballan qaadnay aanan qaadanay insha allahu taala sidaasay wax u jiraan ugu dambayn waxaan ugu baaqaa dhallinyarada soomaaliyeed ee la khalday oo hadda riddada ku jira ayaa waxaan ugu baaqaa inay ilaahay ka baqaan ayna toobad keenaan sideedana in lagu shaqaysto maalin kastana baktigooda meelaha uu yaalla hadda waad aragteen dhaawdheegla waxa baktiga yaalla waa zabiib waxa yaalla intaas insha allahu tacaala waa niman oo hadda lagu shaqaysanayo marka raalli kama nihin inay dhintaan waxaa noogu fiican inay noolaadaan oo islaamnimo ku noolaadaan marka waxaan rajaynaynaa inay toobad keenaan intaasaan ugu baaqaa idin biidni illaahi tacaala damaanadooda waa diyaar insha allahu inaan waxba loo dhimayn biidni illaahi tacaala إن شاء الله تعالى قفص أصو في الناس أستنجر إن شاء الله تعالى وضد صوماليات حتى يبرسوا مظلمان أنا قلنا لمديهم بإذن الله تعالى
maxaad ugu baaqaysaa qabaa'ilka soomaaliyeed isxilqaanka sameynaya juhdiga iyo dadaalkana bixinaya ما شاء الله قبائلك سوماليدا waxaan ugu baaqa waxa la raadinaa horta waa muslim ma ahan shabaab iyo waxaas ka bax tusaale waxa kugu filan een awdhigla ayaa lagu galay nimankii way ka kaceen jilibay tageen ay madaafiic ku tuureen ay ku tuureen benziin iyo wax hulca ku tuureen waa dareemi kartaa suuqa al aqsa iyo awdheegle waxa u dhexay waa dareemi kartaa marka ma ahan arrinka la raadinayo ma ahan een, een, een, een, een, ma ahan een, shabaab iyo waxaas ma ahan waa islaamaa la raadinaya diintaasaan lala dagaalamaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxa ugu baaqaa inay wiilashooda garab istaagaan wax dagaalamaa waa wiilashooda wiilashooda ha garab istaagaan biidni illahi tacala intaasaan ugu baaqaa bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aniga oo ah nabadoon cabdiweli axmed muutey kana tirsan balweynta gaaljecde ee shabeellada hoose insha allahu tacaala waxaan maanta horraac ahaan ugu keennay walaalaheen mujaahidiinta ee furunta ku jiro geyl insha allahu tacaala aad arkaysaan hadda insha allahu tacaala waxaan ugu taragalnay afuraad inta badan insha allahu tacaala kaalinteena weli waa ay dhiman tahay laakiin waa hordhac oo aan weliba soo dedejinay insha allahu tacaala lugmana ahan keliya gaaljool guudahan hata shabeellada hoose weeye maadaama hordhacaas aan walaalaha u keennay insha allahu tacaala waxaan aad u jeclay inay naga gadoomaan mar walbana insha allahu tacaala garabkooda ayaan taagana maadaama aanu nahay nabadoonada gaaljecel ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee shabeellada hoose insha allahu tacaala gaaljecel inkastoo meel walba uu ka dhiiba laakiin insha allah hadda anaga geela hadda aan bixinay wuxuu ku astaysan yahay anagoo wadana suldaankeena shabeellada hoose gaal jecel suldaan aadan anagoo iska rabsanayn insha allahu tacaala geelaas hadda aan dhiibaynana waa geelii hordhacaha insha allahu tacaala maalmaha soo socdana intaan iyo in ka badan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan kaloon insha allahu tacaala ugu baaqayaa walaalaha beelaha kalena insha allahu tacaala inay nagu daydaan insha allahu tacaala iyagana ay kasoo qayb galaan juhdigooda insha allahu tacaala nuqubada waa tii uu ilaahay kitaabkiisa ku ammaanay oo ahayd aayaddii lain aqamtum asalaat waatiitum azakaat waamantum birusulihi wacasartumuuhum maadaama kaalintaas aan ku jirno waaqradtum ullaha qardan xasanan low kafirana canhum sayad insha allahu tacala marka waxaan leenahay nuqubadan waxaan ugu baaqaynaa insha allahu tacala in ayagana jihaadka ay waxaa la dhihi jira kaalintooda ay ka qaataan annaguna insha allahu tacaala walaalaha waxaan leenahay isbiruu wasaabiru waraabidu insha allahu tacaala micigiinaan nahay bilqalbi aan idinkugu nahay waducaa idinkugu nahay waniya idinkugu nahay insha allahu tacaala waxaana leenahay alaa ina nasrallaahi qariib waaye nasriga waa uu dhow yahay hana sabra insha allahu tacaala annaguna haddii ilaahay idmo kaalinteenna xagga nuqobada kaga aadan insha allahu tacaala ma dayaceen haddii ilaahay idmo intaas ayaan leenahay insha allahu tacaala walaalahan waxaan leeyahay idinkama maqnin waa idinla joogna insha allahu tacaala صبر ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى ما سن وصح ماشي حفلة مانتا وقيبي دمان مرينا هرونا وهذا هدنا كلمة كده دونا marka hore waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala guulaha iyo nasriga uuna siiyey aan ilaahay ugu mahad celino guul kasta oo ilaahay ku siiyo waa inaad allahaas ugu mahad celido allahan ugu mahad celinaynaa futuuxaadka iyo furashada iyo cadowga ilaahay siday u carareen waa taasaan u mahad celinaa midda kaleeto haddaan usoo laabto waxaan u baaqaa beesha habargidir ee shabeellada hoose ee ku dhaqan gobolka shabeellada hoose waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin sida aad garab istaagteen mujaahidiinta maanta oo halkan ay ugu wareejiseen toban neef oo geela aniguna waxaan ku wareejiyey sidii ay ahayd baad meesha aad ugu talagasheen ula baxdeen ilaahay dartiis waxaan rajaynaa inaa intaas ka badan keeni doontaan waan idinku boorinayaa waan idinka filayaa beesha habargir intaasaan leeyahay beelaha kale waxaan leeyahay walaalayaal waa ujeediin maanta waa la bilaabay adinkuna waa soo wadaan hala soo dhaqsataan leeyahay nasriga ilaahay wuu dhow yahay khayrkana sidiisa waa loo degdegaa oo looma lagama dib dhaco beelaha kale intaasaan leeyahay insha allah abakariim intaasaan dhihi lahaa ugu dambayntii waxaa goobta kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbilcaalamiin sala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilahi subxana watacaala aan u mahadnaqaynaa awalan wa aakhiran nacamkiisa uu dusheena ku galladaystay aan ugu mahadnaqaynaa islaamnimadii iyo iimaanka una geliyay aan ugu mahadnaqaynaa ilaahi subhana watacaala waxaweyaan waxaan kaloo ugu mahadnaqaynaa ee, cadowgiisa maanta waxaweyaan jebiyey ee, mogtahay maalmahan oo dhan mogtahay waxaan ku dhex jirnay bil ramadaan oo kheyr badan iyo jabka cadowga oo ilaahi subhana watacaala uu gaarsiiyey oo ilaahi subhana watacaala waxaweyaan uu ka argoostay dhibkii ay dadka ku hayeen ilaahi subhana watacaala uu ka dulqaaday ayaan allaga u mahadnaqaynaa jazaakum allah khayr waxaan kaloo u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran odayaasha gobolka ee munaasabadan xaqiiqatan noogu yeeray oo ay nagu wareejinayaan geel ay ugu talagaleen wiilashooda mujaahidiinta ah ee safka ku jiro rabaana inay ku afuraan wiilashooda ilaahi subhana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdiga ay bixinayaan ilaahi subhana watacaala ha barakeeyo odayaasha xaqiiqatan waa cunsur muhiim ah oo bulshada ka tirsan ummadoodana waxaa weyaan inay khayrka ku hogaamiyaan ayaa laga rabaa waana waxaa loo duubay ilahi subhana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro odayaasha juhdiga ay bixinayaan gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa labada beelood ee maanta mugta la soo degdegay ee mubaadarada la yimaaday ee geela keenay oo labaatan neef oo geel ee maanta nagu reejinayaan waa beelweynta gaaljaal iyo beelweynta habargidir ilahi subhana watacaala ha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaa leenahay hadda beelaha soomaaliyeed waa ujeedaan maanta dadka muslimiinta ah ee dhibka haysta waa ujeedaan culeysyada mugtahay cadowga ilahi subhana watacaala ay ku hayaan waa ujeedaan deegaanada hadda aad tagteen waa la xoreeyey mugtahay dhibaatada ka jirta hore aa maqli jirteen haddana indhihiina ku aragteen ilaahi subhana watacaala waxaweyaan ha idin farakeeyo ha ka daalina marka cadowgaas inaan mugtahay aan isu kaashanno oo aan iska wada dhicinno oo deegaanada hadda ay ku harsiyihin ha mugtahay laga wada saaro qabaa'ilka soomaaliyeedna inay is-abaabulaan oo mugtahay nin kastaba uu ka qayb qaato kaalintiisa u qaataan codaysha si guud aan ugu baaqaynaa waxaan kaloo u mahad celinaya inaan gabdhaha muslimaadka ah jazaahumullahu khayran iyagana kaalinta ay leeyihiin oo mugtahay ay la taagan yihiin la garab taagan yihiin ee wiilashooda hadday ahaan lahayd mugtahay inay diyaariyaan waxyaalihii lagu isticmaalaya ee fududaa ee mugtahay furmaha lagu isticmaalaya buska hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd mugtahay timir noqon lahayd hadday noqon lahayd go-yaashii wiilasha ay hogin lahaayeen hadday noqon lahayd kabihii cimaamadihii ilahi subhana wataala iyagana ha barakeeyo allah sharfo waxa weeyaan juhdiga ay bixinayaan ilahi subhana wataala iyagana ha u barakeeyo cirdigoodan ilahi subhana wataala ha ku ilaaliyo diintooda ilahi subhana wataala ha ku xifdiyo intaas ayaan dhehayna jazaak allah khayr
حماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo walaayada gado kulan wadatasha ah oo ay berber socotay dowro qaadatay muddo toban maalmood ah una dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beesha gaadsan kana dhacay deegaanka karaban ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada gado ogaasyo nabadoonno iyo marti sharaf kala duwan waxaa kulankaasi ka soo baxay bayaan kaas oo dhowr qodob ka kooban ayna soo saartay beesha gaadsan ujeedo bayaan ka soo baxay beesha gaadsan wilaayada islaamiga ah ee gado waxay dowro u socotay muddo toban maalmood ah u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha reer gaadsan dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanhayay aayaha beesha iyo arrimo kale oo muhiim ah shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan lamarkow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah labo beeshu waxay isla qaateen garab istaagga jihaadka ka socdo beriga afrika naf iyo maalba insha allah lamar saddex beeshu waxay bara ataam ah ka qaadatay gaalada iyo murtidiinta haba ka dhasheene lambar afar beeshu waxay isla qaateen horumarinta dacwada iyo waxbarashada lambar shan beeshu waxay isku raacday difaaca aagga ay ku beegan tahay insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabiinta deegaanka ugu dambayn beesha reer gaadsan waxay mahad celin ballaaran u jeedisay allaha mahad alle kadib waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakatul al-shabaab gaar ahaan walaayada islaamiga ah ee gadow sidoo kale beeshu waxay u mahad celinaysaa martisharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga ah saxiixiyaasha bayaanka lambar kow waa sfaarax cali horor lambar laba nabadoon burale maxamed xaybe saddex nabadoon cabdirashiid nuur xuseen lambar afar nabadoon aadan xasan lambar shan nabadoon macalin gabay weli sulub lambar lix cariif maxamed maaxiq nuux toddobo cariif cabdifaarax qaloon wabilaahi towfiiq sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay odayaasha beesha gaadsan iyo ugaas faarax oo ah ugaaska beeshaasi ilaahay baa mahad iska leh mahadda maanteed ilaahay bay u sugnaatay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intaas kabacdi dadka islaamka ahee meeshan iskugu imaaday dhammaantiis ayaan salaamahayaa waxaan ahay nabadoonyada beesha reer gaadsan ee meeshan jooga ayaan ka mid ahay bayaanka ka soo baxay shirkii iyo dowladii isgarab socotay maalmahan go'aammada aad maqlayseene la gaadhay ayaan si buuxda u taageerahayaa ku dhaqanka shareecada islaamka ama garab istaagga jahaadka diyaar baan u nahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu iimaan xasiloon iyo haddiirhanaan uu nagu saacido ilaahay idamkii sida ayadaa beeshu way ku qanacsan tahay dhammaan saqiir iyo kabiir waa dad islaama waa dadka shareecada islaamka inay ku dhaqmaan kuna soo dhaqmahayay isla qaatay gaaladuna ay dhibaato fara badan u geysatay oo soo jireen ah xanuun fara badan bay ka qabaan haddana shareecada islaamka ma dhowri karo meel lagu hallaynayo diyaar baana u nahay shareecada islaamka ku dhaqankeeda waxaana taageeraynaa go'aammada meesha ka soo baxay assalaamu calaykum waraxmatullah annagoo odayaashii afka gaadsan ku hadlayna arrintii wanaagsanayd ee dowladda ahayd ee tobanka beri socotay ee caawa xalfadeedu taallo ayaan taageeraynaa waana ku qanacsannahay oo waxaweeyo qabiilku kitaabka ilaahay inuu u dagaalamo oo nafta u bixiyo oo maalka u bixiyana diyaar buu u yahay diyaar baana u nahay insha allahu gaalada afka nagu haysaa waxay noo jirtaa toban iyo sideed kilomitr bay noo jirtaa toban iyo sideed kilomitr aniga hadda hadlaya cali guuraa walaalkay oo daad iga weynayda adeerkay oo aabbahay la dhashay wiilkaan adeer ku ahaa kaa ilma adeerka u ah aan ahayn iyo bannaanka dhurwaa ku cunay gaalaana siisay gaaladii saa yeeshay anu hortayda ka muuqataa gaaladaas qalbiga annagu aad buu uga xun yahay aad baan u dhowri laanahay insha allahu waxaan lahayn mujaahidiinta shabaab markayni soo gaadho wax weyn baa meesha laga qaban doonaa ama ka dhici doona haddana waa rajaynaynaa hadduu ilaha yidhaha insha allah arrintaas bayaankaas qabiilku soo saaray ee ka soo baxday qabiilka gaadsan waan ku qanacsannahay waana taageersannahay aad baana u soo dhowaynaynaa waxa weeye wax walbo oo kitaabka ilaahay lagu bixinaya ee macnaha diinta ilaahay lagu bixinaya ilaahay subxaan qaadira loogu dhowaanayana diyaar baan u nahay inaan waxa weeye u istaagno naf iyo maal iyo waxa weeye wax kastaba marka insha allahu intaasaan kusoo gabagabanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan taageerayaa aniga oo ku hadlaya afka beesha gaabsan ee dowladda tobanka beri ee loo soo hayey bisha rabadlaan ee barakada badan dhexdeeda lagu soo hayey een ku soo jirnay waxaan taageerayaa bayaanka ka soo baxay ee diinta islaamka ku dhaqankeeda gaalnimada beri iska beriyeelkeeda ku saabsanaa shareecada islaamka xoojinteeda ku saabsanaa gaal iyo wixii raacay kalleexashadiisa iyo nacaybkiisa ku saabsanaa jahaadka iyo iyo maalba loo huro ku saabsanaa yaan taageerayaa aniga waxaa weeyaan muddo aan fogayn lixdan iyo afar askari baa isu dhaaranay habeen anigoo og tirsigooda anigoo og qalabkooda anigoo og maxaan ku dhahayay nacaybkooda iyo cadaawadooda haddii aad isa soo dhiiban weydo waan ku dili iyo haddaad gurigayga hortiisa igu imaato waan ku dhiman ilaahay wuu qadaray tii iyadahayd wixii subaxii meeshii ka dhici kara waa ka dhacay wixii maxaan ku dhahay ay xasuuqi kareenna way xasuuqeen halka iyadahayd anigu waan ka soo baxa waan ka soo cararay waxaan dareemayaa cadowga isagahaa oo aan ogahay inuu cadowyada ka jira waddanka ka ugu daciifsan yahay inuu haddanana macnihii ii xoog sheegto oo isagu weli meeji fadhiyo oo lafihii inta ila dhashay uu kor taagan yahay oona weli xabaalanin oo aana aasanin cadowga beerka fadhiya ee codkaada yaqaana ee cagtaada yaqaana ee ciddaada yaqaana eeda siba oga baxsan karin saacadda iyadahayd iyo saacaddan markaan seexanayo qorigaygu uu furan yahay aniga oo hadda shacab ah marka hore intii laygula horreeyo damgu laga dhigo horta siisaba la durkiyo oo aan lambar kow dhiiggayga ma anigoo og qofka muslimkaa kob kasta uu jahaad ka galo inay kaafinaysa anoga haddana kanaan doona anuunan dhiiggay ku bixiyo u horreeyo qiiri iyo wixiina waxa weeyaan way yar cidhiidhiyaysaa intaasan kusoo gaabin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدان هاي beesha gaadsan ama maxaan ku idhaahdaa degmada karaban ma haddaa kabacdi meeshan waxaa caawa xalfadaan lagu soo xidhahayaa toban beri oo rabadlaan kariim ah aan ku jiray dowro naloogu soo dhigay dowradaas oo lagu hayay diin ilaahigii weynaa waaxidaa noo soo dejiyey teeda ugu macaan ee bilaadanku isku sheego ama islaamku uu maxaanku dhahdaa isu sheego taas ayaan ku qaadanaynay anagoo ku hadlahaya afka beesha gaadsan waxaan isla qaadanay dhammaan taannada saqiir iyo kabiirba inaan maxaankuraa ku dhaqanka shareecada islaamka aan ku sugnaano meella aana ugu kalaan maxaanku waxayn muslimiinta aan garab istaagno geesiyaalka bariga afrika aan garab istaagno naf iyo maalba aan ku bixinno taas ayaan beeshii isku raacnay anigoo afka beesha ku hadlahayo afka beesha ku hayo taasaan isku raacnay taas oo aan lahayn khiyaamo taas oo aan lahayn been yaan isku raacnay islaamka ehlu tawxiidka meel kastoo uu joogo iyo geesiyaasha bariga afrika taasaa ku soo dhowaadaan insha allah taasaa ku soo dhowaadaan ta kaleeto waxaan ku dari lahaa oon dhehi lahaa aniga meeshaan maxaan ku dhaha etoobiya niman layidhaha baa maxaan ku dhaha aan daris nahay xanduud baan degan nahay xanduud dheer meesha la yidhaahdo washaaqo iyo inta u dhaxaysa luuq maxaan ku dhahay beeshaan taagan tahay insha allah waxaan u taagan nahay gaal meel uu doono markada meeshaas inuu kasoo bixin inuu kasoo gudbin gabadha ha noqoto wiil ha noqdo duqdo ha noqoto geela ha la jiro guriga ha joogo beer ha awurto dhammaan tanada waxaan u tagnay wadada inuusan gaal soo marin oo islaamka aan ka kaafirno insha allah islaamka aan ka kaafirno waxaa kaloon xaragto shabaab almujaahidiin qorya annaga haysana ha naloo maxaan ku dhahdaa nalaamiyo maxaan ku risaasta nala siiyo hana nalagu ogaado iriddan insha allah iriddan ha nalagu iriddan ha nalagu ogaado iriddan ha nalagu insha allah iriddan ha nalagu ogaado deegaanka gaadsan dadka jooga waxaan nahay dad u istaagay saqiir iyo kabiir buu u istaagay jihaadka allah naftana waa ku bixinaynaa maalkana waa ku bixinaynaa ragna waa dhiibnay kuwo kaletana waa dhiibaynaa maalkana waa bixinaynaa insha allah ha lagu soo dhowaado dowladiina saanay noogu xidhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado nabadoon cismaan xasan biixi الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى بنكم مهدننا نمعد النسي نمعد الإسلام حنا دي أبو فرحسان هاي ونأسو دوين هيا وجيها فرن ريقاتسن سيدي علم وبرتين سيدي وقربتاغين دينتا يبيانك كسو بحي وآد من إيه غير قليه iyo odayaashii taageera bayaanka oo dhammaantood wax na qiirageliya na tusiyey haddii maanta gaadsan halkaa ka gaadoonayso oo ay leedahay hubka hala rasaaseeyo oo naqiibkooda hor taagan yahay oo ilankan ka galaya ay leedahay hadamo oo awalba dagaalka xoog ugu jiray uu garab taagan yahay macalaweyne gadaal kasii riixahaya halkaa ragga fadhiya beelihii kala gedisanaya soomaaliya ay yihiin mareexaanka fadhiya gawaayinta fadhida gaaljacalka fadhiya dhammaantoodii ay yihiin maxaaba socdaba in mujaahidiintii rasmiga ahayd oo awal jihaadaysay ay ka xoog badini doonaan beelaha kacay beel ahaan uga hortegahaya waxaa cadowga ee fahmayna niman yaho walaalayaal dhagarta gaalada way fara badan tahay aad u fara badan tahay kolba xeelad ay isticmaalaan kulley hadda ciddii ilaahay subxaana wa tacala waa aqli siiyana waxa ay dhibayso iyo meeshay ka soo gelayso iyo nidaamka ay ku boqongoynayso wuu fahmahayaa nimanyo beelaha soomaaliyeed oo maanta u taagan inay gaaladaa iska difaacaan beelaha soomaaliyeed oo maanta fahmay dhagarta dabadhilfiyaasha beelaha soomaaliyeed oo maanta fahmay wixii ay soo mareen inay wax ka bedelaan ninka mu'minka sidiisaba god laba jeer lagama qanino soomaalida waxaa kaloo tiraa dab ninkii ku gubto ayaa dambiskiisa ka leexdo waxaa marka ummadda soomaaliyeed laga rabaa gaalka xuno baktiga ah in la iska difaaco haddaan ahay noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka sidii aan u garab taagnayn bariga afrika jihaadka ka socdaan u garab taagannahay mar haddii gaalka xunka ah oo wadankiisa uu horumarsanayo oo cadafyada gashanayo oo webiyadii anaga naga xirayo oo uu ka shaqaynayo waddankanaga uu dhex joogo oo uu raba kheyraadkanaga inuu daabulo taal ajligeed hadduu u dhibanayo isagoo u baktiyayo annaga oo muslima lacfiga dalkeenna iyo meesha lagu wadana dareemi karno inaan mowdka ka carno waa lacifnimo soomaaliya waxaan leeyahay istaag dalkaada diintaada iyo dalkaada istaag reegaasanoo damaanadaad qaadeen iyo ballantaad qaadeen halkaa ilaahay dirta aad ku qaadeen idinkana ka dhabeeya inaan ka dhabaysaana waa rajaynaynaa keligiina kuma noqonaysaan furunta aad joogtaan gurmud soomaaliyeed iyo gurmud beelo kale iyo gurmud mujaahidiinba waad helaysaan warkayga intaan kusoo goobay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambayntiina waxaa kulanka kelimadan ku soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله سبحانه وتعالى هنو مدعلنا جل وعلا ما هذا صوب الله إيدا ما شمنا عنه لهين نعمك إلهي سبحانه وتعالى ونسيي إيه هدانو ترن آنو تري كرين ugana horeysa nicimka islaamnimada ee maanta aanu haysanno allah subxaana wa tacaala nicimkiisaas kala duwan allihii noo nimceeyey ayaan ugu mahadcelinaynaa jalla wacalaa mar labaad waxaanu mahadcelinayaa beesha reer gaasan eena hor fadhiso ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisii halkan ku daraasaysay aanu isla ognahay nicimka iyo faa'iidada laga helayo ee ugu horreysa ilaahi subxaana wa tacaala inuu raalli naga noqdo barashada cilmiga waxyaalaha laga helaya ay ka mid tahay inay malaa'igta ilaahi subxaana wa tacaala ilaalinayso ama xifdinayso ilahay baa ku maasan jalla wacalaa beeshu dowradu magaca ay ula baxeen oo ah shiikhii macaasirka ahaye waxaa weyaan aadka u qiimaha badnaa dacwigan jahaadiga ene kaalilibax waxaa weeyaan ku lahaa dhibishuu afuufene maanta ay ilaahay subxaana wa tacaala suurageliyay meelo badan inay ka holcayso baad doorateen ammaan intaasaa ugu filan ikhwaaney dowradan waxay qayb ka tahay dowraadka tanaafuska khayriga ah gobolka dadka soomaaliyeed ku nool ay ku tartamayaan oo ilaahi subxaana wa tacaala cilmigiisa lagu baranayo sababka loo baranayo ay tahay laba arrin kow in ilaahi subxaana wa tacaala cilmiga la baranayo lagu raaligeliyo marka labaadne cilmigan inuuna baro cidda aanu nahay col oo acdaa naga dhexayso iyo cidda aanu ehel nahay intaasay xambaarsan tahay sidaas awgeed dowraadkan waxaa qayb ka tahay saan hore u sheegnayba dowraadka gobol ka socdo degmooyinka ama qabaa'ilada soomaaliyeed ee gobolka ku nool waxaad marka nasiib u yeelateen adinkoo maanta ku nool xaduudbeenaada etoobiya ee cadowga saliibiga ee soo jireenka ah ee soomaaliya ayaga waxa u dhexeeya la ogyahay adinkoo waxa weeyaan ku haayo yacni shafka ama dhabarka ama waxaa weye deriska la ah in maanta ilaahay idiin qadari subxaana wa tacaala intaasoo qabaa'ila inaad ka noqotaan dowradii kow iyo tobanaad marka waa nasiib aad yeelateen ogaada beesha waa ugu mahad celinaynaa marka juhdigaas iyo dadaalkaas jazaakum allahu khayran idin leenahay waxaad sheegateen oo ciwaanka ka mid ahaa annagoo nool diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ma nusqaamayso ma tahay mase maahan annaguna waxaan idin leenahay naxnu macakum allahu akbar haddaad dhahdeen diinta ilaahay baan u nusraynaynaa annagana insha allahu tacaalaa maciinaan nahay oo waan idiinla jirna insha allahu tacaala qodobka labaad ee aan beesha u dardaarmayo waa inaan jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa dulligaa looga baxaa fakhrigaa looga baxaa dadnimaa lagu helaa reer gaasano caawo waxa aan ku ballamayno jihaad jihaad baan ku ballamaynaa allahu akbar maanta adinkaa u owlisan in waxaa weeyaan maanta gaashaanka aad qaadataan oo naqiibka siduu u sheegay oo uu yidhi ha noola hubeeyo raggannaga annagana insha allahu tacaala taasaan iyadiinna ikhwaani wax badan anoo yaal howl badan noo taalle hala diyaargarooba insha allahu tacaala jihaadaanoo ballanna intaas ayaan insha allahu tacaala ku soo koobayaa kelmaddaydii haadaa wabillahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay ahmiyad intee la-eg ayay qofku u leeyihiin in uu wax hubsado oo uu ku fara adeego xaqiijinta saxnimadooda maxayse tahay faa'iidada ku jirta in laga taxadaro ishaacaadka iyo faafintooda waa qaybta siddeed iyo tobanaad taxanaha duruus tarbawi ah waxaana xalqadan soo jeedinayaa sheekh maxamed bashaar bismillahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد موضوعي مانتا وحوي التثبت والتبين وعدم نشر الشائعات ورد الأمر إلى أهله إن وحله بصدو لا عديستو aan la fidin wararka suuqa ee shaayacaadka ah ee arrinka loo celiyo dadka asaga ahalkiisa ah taasoo mawduuc ka mid a mawaadiicda aasaasiga ay diinta ilaahay subxaana wa tacaala ku taagan tahay rabbina subxaanahu watacaalaana amray yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu allah tabaaraka watacaala baa aayadda mu'miniinta kula hadlaya wuxuuna leeyahay hadduu idin yimaado khabar nin faasiqa xaggiisa idinkaga yimaado hubsada warkaas isaga ah wa fii qiraa'a fatathabbatuu warkaas ha la hubsado xaqiiqadiisa iyo dhabtiisa iyo kunnigiisa ha la hubsado allah tabaaraka watacaala leeyahy arrinkaa marka waa arrin lagama maarmaan oo diinka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku taagan yahay waxaan marka shaki ku jirin oo aysan laba isweydiinaynin in qofka mujaahidka ah ee saaxada dagaalka taagan iyo mayaadiinta qitaalka ee kala duwan inay u soo bambaxayso ku imaan karto shaa'icaad badan oo asnaaf ah iyo funuun badan oo been abuurasho ah oo balbala iyo maarata maxaan ku raha khalkhal safkaasi muslimiinta ah in lagu abuuro la doonayo taas oo ka dhalan karto maarata maxaan ku rahdaa dadka dagaalka ku jira dhexdiisa ka dhalan karto ama gacmo shisheeye oo khaarij ah ka dhalan karto intaba ayaa ah shay wax aan laga leexan karin oo aan la beenin karin ee waaqica ah oo yaqiin ah ayuu arrinkaa isaga yahay tajamuc kasto ama ummad kastoo meel isugu timaado ama deegaan isugu timaadana sida la ogaaday oo tajribada lagu ogaaday ummad kastoo meel isugu timaado arrinta ayada waa waxaysan marna gefaynin sidaa darteed siuusan xaqa iyo baatilka isugu darsamin runta iyo beenta isugu darsamin yacni sawaabta iyo khada'a yacni maarati maxaan ku raha isugu khaldamin xargahu iyo maarati maxaan ku raha fallaaruhu isugu darsamin oy fawdada u noqonin mid iyada camimta meel walba hoggaankana gacanta ku dhigto awaasirtii ummadda iyo wixii isku xirayey oo taqwiyada ahaa midnimadii iyo kalsoonidii iyo maarati maxaan ku raha safaa'u lquluub jaraya oo goynaya aysan u dhicin waxaa ilaahay subxaanahu watacaala marka nagu hanuuniyey allihii rabuulciza jalla wacalaa sidii aanu dariiqada ayada kaga hortegi lahayn axsanu dariiqa dariiq midka ugu wanaagsan oo ugu sarreeya wixii lagula tacaamuli lahaa arrintaa ayada ah oo hadba soo dariyo taasoo uusan qofku cilmi u yeelanin waxyaalihiisa qarsoon ee khabaayaadkiisa ku jira ama uusan dul istaagin xaqiiqada kunhigiisa ama nihaayadiisa ugu dambaysa ama uusan cilmi u yeelanin ee sirta ku jirto iyo waxa ay xambaarsan tahay lidaasaa darteeda allah tabaaraka watacaala cilaajkaasi asagoo noo caddaynaya ama daawadaasi noo caddaynaya buu alla wuxuu yidhi jalla wacalaa waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum walowlaa fadlu allahi calaykum waraxmatuhu latabactum ashaytaana ilaa qaliila allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay hadduu u imaan lahaa arrin arrinkaasoo amni ummadda ay ku faraxdo oy maarata isugu bishaarayso ama cabsi cadowgooda ay ka cabsanayaan way fidinayaan adaacuu bihi hadday celin lahaayeen arrintaa iyada oy rasuulkii ilaahay u celin lahaayeen ama dadka waxgaranaya ahlu cilmiga ahlu nuha ay u celin lahaayeen waxay ogaan lahaayeen arrintaa iyada ah waxayna kala soo dhexbixi lahaa yacni fiqi faham ayayna kala soo dhexbixi lahaayeen haddii fadligii ilaahay oo korkiinna ahaada uusan ahayn naxariista allah tabaaraka watacaala oo korkiinna ahaatay haddaysan ahayn shaydaan baad raaci lahaydeen ilaa in yaroo adinka idinka mid ma ahani haddaba haddaan fiirinno aayadda ayadoon fiirada ku celcelinno oo aan tadabbur iyo tacaqul ku samayno waxaa soo baxaya oo aannu dare oon arkaynaa allah tabaaraka watacaala dagaalka uu dagaalay yacnii khabarka aayadda ku yimid cidda laga helay uu alla dagaalay waxa uu ula jeedaa allah tabaaraka watacaala arrinkaasi edbin uu allah tabaaraka watacaala edbinayo dadkay naftooda dacfiga ku dhacay iimaaniga ah oo yaqiintoodii hoos u dhacday edbin la edbinayo iyo canaan la canaananaya ayaga kayrkood inaysan kuwaas ayaga ku dayanin saysan ugu dhicin shabakadaas oo kale kaasoo uu shaydaanka qurxinayo si uu u hogaamiyo fitnada oo maarata maxaan ku laha fitnadu ay hoggaanka u qabato been abuurashada iyo iska horkeenka iyo maarata maxaan ku rahdaa qiyaadada qiimahooda iyo macnahooda hoos u dhigadiisa aysan maarata maxaan ku raha sare u noqon sufuuftii dadkii muslimiinta midaysneed inhiyaar uusan ku dhicin tafaruq uusan ku dhicin jamcigii dadkii muslimiinta ahaa ee uusan makansan markaa caro iyo xaq iyo xasad naftooda aysan makansanin waa min baabi tathabbut inaan maarata maxaan ku rahdaa lagu dhiiran ama aan maaragtay la fududaysan warka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wakadaalika maanta marka saaxada aan ku jirno iyo dagaalka aan ku jirno oo cadowgiisa uu badan yahay oo maaragtay maxaan ku raha warbaahinta iyo waxyaalaha laysu adeegsanaya ay tiro badan tahay waxaa loo baahan yahay war kasta oo aad maqashaa inaadan la ordin ee la hubsado tathabud lagu sameeyo tayaqul lagu sameeyo yacni sanad aad u hesho musna misdaaqiye aad u heshid taasaa laga maarmaan ah wahada wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu